degmada caramaahyo weyba lagoode dhisma todobada olaame waxaana soo yooshalgalayaan xaafado degmada iyo suuqa walibana dhismo wadooyin kunyooyin ahaanoo siiska taladooya ka qobsadahaya bulshada degmada iyo deegaanada hooskoyo waanayo la kaaladahayaan maamulka dowlada hoose degmada maadaama iyo dhibaato shalduwan kagabeen burburka ku jiray wadooyinka dhismoogunya weyba saas oo kalusa qayb kuyiina horumarada shalduwan ee ku jira degmada iyo in dadka deegaankayoyin hanu marwalba nisgarabsiiyo sidii on horumarsada lahaayeen deegaansho ankoreen hanu ku mid ee odayaalka degmada iyo qeybo shalduwan ee bulshada iyo ku hadleen muhiimada dhismooyinku ee lakawada degmada iyo anleyin odayaasha magaaladana ka mid baanahay xaafadda reebi insha allaah iyo degmada carmo ee horumarka noo socdana ilaahaygay baa horta marka hore aan u mahad celinaynaa inta ku howlanna waa u mahad celinaynaa aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa maal iyo muruqna insha allaahu iyo talo iyo tusaaleba waa ku dhinac taagannahay inta hawsha noo wadda waana idiin ducaynaynaa sidaas baan leeyahay insha allaahu nin kastana waxaan anigu odhan lahaa uu ku gubaadin lahaa dadka horumarka ha loo diyaargaroobo oo waddooyinka ha laga qayb qaato muruq iyo maal yaan waxba lala harin dan baa inoo ku jidha oo ilmaheenna ayaynu dhexalwa tegaynaa sidaa ayaan ku talinaya bismillahi raxmaan raxiim horta magaalada carmood waa aaaiyoaddexdii ayaa la asaasay waxaan u ducaynaynaa marka hore odayaashii asaasayaashii magaalada raggii jitankan ayaan maanta ka hadlayno raggii furay allah naxariisto dhammaan intii dhimatay inta noolna jannadii baan ugu ducaynaynaa miisaanka aakhira allah ugu daro kuwa burburinayo oo mitirada ka durkaya iyagana sidoo kaleeto waxaan leenahay horumarka ilaahay miisaanka aakhira allah idinku daro odayaashiiyow wayna soo gaari doontaa insha allah daawanayo waa dalkaagii qurbajoogoy ka qayb qaata ganacsatoy ka qayb qaata dowladday ka qayb qaata magaalada carmo waa magaalada iskaa xuqabsa ku dhisanaysa horumarkeeda wadatashigeeda ku dhismaysa maamulkeeda iyo shacabkeedu isla shaqaynayo aad baan ugu hambalyeynaynaa maamulka jira iyo dadkaba waxaan leenahay guul iyo gobonimo bayna leenahay wadadan waxaa wax ugu deeqday magaalada dowladda oy xaq ugu leedahay waddada tan dadka hareeraheeda degan waxaan ku baaqaynaa in ay geeda beeraan sidoo kale dadka waddooyinka kale ee magaalada ee laamigu mari doono iyagana waxaan u sheegaynaa inay geeda beeraan bilicda geeduhu in la beero waxay ka qayb qaadanaysaa bilicda waddaba waddaday ka dhir badan tahayna waxay aada uga soo jiidanaysaa in laami la saaro dhinaga kale ahaanu ku mid ahay xildhibaanada golo deegaanka ee degmada caramaaya weybayo ka dheeradana duurka iyo kugaada doonaan dhismooyin kunyo bilaabeen bulshada qaybasha shalduwan degmada carmo waxay ku tallaabsanaysaa horumar ballaaran oo iskutashi ah oo ay ka mid tahay waddadan aan taagannahay horeyna ay magaranaysaa waddooyin badan oo iskutashi ay u dhisteen marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo maxaa la dhahay waddadan dhagax dhigay ballanqaadkiisiina ka dhabeeyey oo waddadii shaqadu ka socoto waxaan leenahay mudane madaxweyne aadba u mahadsan tahay ka badanna intaas waa kaa rabnaa degmadana waa kaa sugaysaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa shacabka degmada carmo oo aad iyo aad ilbax ugu ah iskutashiga iyo horumarkooda inay ka shaqeeyaan bulshadoo dhan aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay halkaas aynu ka sii wadno oo maxaa la dhahtay annagu waxaan ku soo baxnay cod shacab maadaamaan cod shacab ku soo baxnayna waxaa muhiimaddu tahay in aannu dadka iyo dalka wax u qabanno una adeegno wax alle iyo wixii ay ka tabanayaan u qareenno wixii ayan nacam ayan mustawo u helinna aannu ka qabanno intaas ayaanu arkaa marka maasha allah horumarku horena waa u socda haddana waa sii soconaya biidnillahi kariim hirgelinta dhismo wadooyinka laamiyada degmada caramahya wayba qayb ugaada doonta reed hangnagowka bilicda guud ee degmada